habe wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayno kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya ee amiilka dalka qatar uu ku kulmay magaalada dooxa ee xarunta waddankaasi qatar ximaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka qaybgalay munaasabadda wareejinta taakulada soomaaliya ay uga qaybgelayso dhulgariirkii ku dhuftay waddanka turkiga ololaha haweenka soomaaliyeed ee halkudhigga garanwaaga guriga garawaaga guriga ka soo saara oo maalintii shanaad ka socda magaalada muqdisho barakacayaasha ku nool deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada oo soo wajahaya xaalad nolol xumo oo aad u adag iyo maamulka deegaankaasi oo dalbaday in loo soo gurmado baraadka dibaddana waxaa ugu dooroon laba dembiile ama laba nin oo dembiile ahaa uu lagu dilay magaalada jidda ee dalka sacuudi arabiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
abe wanaagsan dhegaystayaal caawa xad waxaa soo gelayso isniin taariikhdana waxay ku beegan tahay shanta bisha maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabdiqaadir cismaan ayaa idiin waramaya kusoo dhowaada warkii oo dhan haddii aan caawa ku bilaawno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa kulan waxa uu la qaatay amiirka dalkaasi qatar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qeybgalayo madasha qaramada midoobe ee dalalka soo koraya ayaa halkaasi kulan iyo wadahadal wax koola waxa uu kula yeeshay amiirka dalkaasi sheekh hamiin bin xamda thani madaxweynaha jamhuuriyadda iyo amiirka dalka qatar ayaa kulankoodu waxa ay ku lafagureen arrimo ay ugu waawen yihiin xiriirka labada dal danaha wadajirka ah ay ku aadan xasiloonida iyo horumarka gobolka si loo sii xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya soomaaliya iyo qatar amiirka dowladda qatar sheekh tamiin bin xamda ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisu wax uga mahad celiyey kasoo qeybgalka madasha qaramada midoobe ee dalalka soo koraya waxaana uu xusay sida dowladiisu ay uga go-an tahay garab istaaga dowladda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa amiirka dalka qatar waxa ay isla garteen dardargelinta mashaariicda horumarineed ee dowladda qatar ee ka fulinaysa gudaha soomaaliya iyadoo madaxweyne xasan sheekh uu adkeeyey sida dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay uga go-an tahay soo dhoweynta cid kasta oo garab istaagayso dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku sugan dalkaasi qatar ayaa khudbad uu ka jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirka loo dhan yahay ee dalalka soo koraya waxaana oo halkudhigiisu yahay kafaa-iideysiga kheyraadka la haysto si loo gaaro barwaaqo ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya khudbad uu halkaasi ka jeediyey waxa uu sheegay inay sharaf weyn u tahay inuu ka qayb galo shirkan shanaad ee muhiimadda leh islamarkaasina qaramada midoobe muhiimadu leh ku saabsan dalalka hormuudka waa dalalka horumarkoodu hooseeyo kaasi oo ka dhacay wadanka qatar madaxweynaha ayaa sheegay in xaqiiqdii fursad weyn ay u tahay in markaasi si dhab ah oo lagu baraarugo islamarkaasina si wadajira loo horgeliyo qorsho dejinta iyo istaraatiijiyadda dardargelinta horumarka wax ku-oolka ah ee ee goobaha kaalmada caalamiga loogu baahida badan yahay iyo weliba in faa-iido markaasi la sameeyo ama faa-iido laga sameeyo kheyraadka iyo fursadaha badan ee ka jira dalalka dhaqaale ahaan hooseeya si aanan dhagaha markaasi looga xiran horumarka iyo barwaaqada ay gaareen ee dadkeena ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madashaasi khudbad ka jeedinayay madaxweyneha ayaa kaga mahad celiyey qaramada midoobey iyo dhammaan hay-adaha iyo dowladda qatar sida ay sida ay dadaalkooda u mideeyeen iyo sidii ay u qabanqaabiyeen wadatashi caalami ah islamarkaasina muhiimad gaara sameynayo xilligan laguna talagalay inuu noqdo mid ku saabsan sidii loo soo saari lahaa baaq howl fulineed si loo gaaro natiijo wax ku ool ah oo dalalka dhaqaal ahaan hooseeya ay u gaaraan horumar waara sidaas awgeed ayuu sheegay madaxweynaha soomaaliya in xilligan adduunka oo idil isku tiirsan yahay lana wadaago caqabado iyo firsado isku mid ah waxaana uu yidhaahday waa in aanay cidina ka tegin haddii ay dhab naga tahay horumar waara iyo barwaaqo oo aynu gaarno dadka ugu nugul ee caalamka ku nool ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh oo halkaasi khudbad ka jeedinaya madaxweynaha ayaa khudbadiisa darafyo badan kaga hadlay isagoo diiradda ku saaray caqabadaha iyo horumarinada iyo horumarka u muuqda wadamada dhaqaale ahaan hooseeya ee shirkan ka qeybgalaya dhinaca kaleetana kusimaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka qeybgalay munaasabadda wareejinta taakuleenta ee soomaaliya ay uga qeyb qaadanayso dhulgariirkii ku dhuftay wadanka turkiga oo khasaare baaxad leh uu gaarsiiyey wadanka waryahayaga mahad nuure ayaa faahfaahinaya
munaasabadan oo maanta lagu qabtay tiyaatarka qaranka waxaa ka qaybgala mas-uuliyiin kala duwan oo qeyb uu ka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka wasiiro xildhibaano gudoomiyaha gobolka banaadir mas-uuliyiin kala duwan safiirka dalka turkiga iyo xubno kale ee ka socda dalkaasi waxaana lagu wareejiyey shan milyan oo lagu talagalay in lagu gurmado dadkii ku waxyeeloobay dhulgariiro ku dhowfta dalka turkiga gurmadkan ayaa ahaa mid looga jawaabayo masuubooyinkii dhulgariir ee ka dhacay wadamada turkiga iyo siriya taas oo u gurmadeen dowladda soomaaliyeed iyo shacabkaba si looga jawaabo dhibaatada kasoo gaartay dadkaasi wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo ahaa gudoomiyaha gurmadka dadkii masuubooyinkii dhulgariir ee ka dhacay dalka turkiga lacagaha lagu talagala aruurinaya ayaa ugu horeyntii faahfaahin ka bixiyey munaasabadda dhammaan intaasoo dhammi waxay ku soo aruurtay lacag gaaraysa afar milyan siddeed boqol toban iyo siddeed kun afar boqol toddobaatan iyo toddoba oo marka lacagta turkiga loo bedelo sagaashan milyan toddoba boqol toban iyo afar boqol labaatan iyo toddoba dhibic sagaashan iyo shan teele noqonaysa oo halkan lagu wareejin doono juhdigaas iyo dadaalkaas labaatanka beri lagu sameeyey ma ahan lacagtan dhammaanteed in maaragtay meel laga soo wada qaaday oo la aruuriyey qayb ka mid ah waa la sii hormariyey waa inaan sheegnaa ammaanayna nugu tahay waxaan rabnaa ma dhammaan marka qaaraankii wuu soconayaa waxaana rabnaa in lagu sii daro taargetkeennu wuxuu ahaa inaan shan milyan gaarno laakiin meel u dhow wakhtigaa nagu yaraaday dhanka kale safiirka dowladda turkiga oo lagu wareejiyay deeqdan lacagta ee shanta milyan gaaraysa ayaa u mahad celiyey dowladda iyo shacabka soomaaliyeed isagoo sheegay in garab istaagan ay muujiyeen xilli baahi weyn loo qabay Ülkem Cumhuriyet tarihinin en ağır tabii felaketini yaşadı.
waddankeenna maanta sidii loo asaasay jamhuuriyaddeeda jamhuuriyadda turkiga wuxuu eh, wajahayaa musiibadii ugu weyneed abid Türkiye'ye dünyanın dört bir tarafından yardım geldi. Yüze yakın ülkeden yardım geldi.
Eh, turkiga eh, dhammaan adduunka dacaladiisa waxaa ugu yimid gargaar ku dhowaad ilaa iyo boqol waddan ayaa waxay u fujisay gargaar
Ama şunu çok açıklıkla söylüyorum. Burada bana verilen çek Türkiye'ye yapılmış en değerli, en kıymetli yardımdır.
laakiin waxaan si kal iyo laab aan rabaa inaan idinkugu sheego eh, jeegii hadda waxyarka hore aniga liii guddoonsiiyey waa jeeg qiimo badan eh, run ahaantii eh, dareenna uu ku jiro iyo dhammaan hadiyadihii lagu wareejiyey macnaha gargaarkii loo fidiyey turkigana midkiisa ugu qiimaha badan ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa u mahad celiyey cid kasta oo door muuqata ka qaadatay ugurmashada dadka muslimiinta ah ee dhulgariiradaasi dhibaatada xoogan ay kasoo gaartay wuxuuna sheegay ra-iisul wasaaraha in turkiga ay tahay dowladaha amaalka weyn ku leh soomaaliya wax annaga naga bilowday ma aha culays iyo breshar dadka soomaaliyeed ka yimid annagu waxaaba laga yaabaa inaan mashquulsanayn oo wax kale na saarnaa oo mashaakilaad kale teennii oo dhan dusha naga saarnayd laakiin dadka soomaaliyeed dareen ka yimid oo ka ducaynaya iyo ka salaada u tukanaya iyo midka leh maaladhaqaaqo dal iyo dibad ayaa keentay inay marka waxayna tusisay in shacab inay turkidu leeyihiin saan sheegay walaalo soomaali la yidhaahdo oo damqanaya inay leeyihiin marka meelaha kale waa laga yaabaa nambarka lacagta ee naga ka timid inay naga badan tahay laakiin ma filayo safaarad safiirka ibraahimna waa jooga ma filayo safaarad adduunka kale ku taalla oo intan oo kale intay isu yimaadeen iyo in la mid ah ay walaaladood u ducaynayaan ma filayo safiir kale oo caalamka jooga oo turkiga oo mas-uuliyiin u tagta marka laga reebo dad shacab ah oo u taga oo u soo ducaynaya oo u soo tacsiinaya u yimaadeen inuu adduunka jiro umalayn maayo waxaan u ducaynaynaa walaalaheen reer turki shacabka turkiga waxaan u ducaynaynaa madaxweynahooda madaxweyne rajab tayib ordogan oo runtii imtixaan adag ku jira si geesinimadan ammaan dhoweyd u sheegay in dhammaan burburkii ka dhacay oo xadka dhaafay intaa daweyd la ekaayeen inuu sheegay muddo sanad ah uu wax walba sidiisii ku soo celinayo waa hawl aada u culus laakiin waxaan naqaanaa waa geesi geesina ilaahay ma xilo oo ilaahay wuu gargaarayaa waxaan rajaynayaa halkaasano inuu ku guulaysto in uu wax kasta dib ugu soo celiyo oo dadkii walaalaha ahay reer turkii burburkii gaadhay ay dib uga soo kaba doonaan
aada u mahadsan yahay waryahayaga mahad nuure oo warbixinta warkaasna la socodsiinayay dhinaca kaleetana ololaha haweenka soomaaliyeed ee halkudhiga looga dhigay garawaaga gurigaaga kasoo saaraya maalintii shanaad waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waryahayaga marya ladana ayaa faahfaahinaysa isku soo bax lagu weyneynaya toddobaadka haweenka ay horkacayso wasiirka wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka marwe khadiija maxamed diiriye iyo xubno ka tirsan dowladda ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho sideedda maarso oo ay maalmo kooban ka harsan yihiin ayaa ah maalin ay si weyn u maamusaan haweenka soomaaliyeed meel walba ay joogaan isku soo baxan ayaa waxaa qeyb ka ahaa qaar ka mid ah haweenka qaranka soomaaliyeed kuwa booliska haweenka gobolka banaadir kuwo ka kala socday degmooyinka gobolka banaadir mas-uuliyiintan oo socod ku marayay wadada madaxtooyada ayaa waxay u baxdhigeen taalada xaawataako halkudhigga sanadkan ee sideeda maarso ayaa ahaa garawaaga gurigaaga kasoo saar wasiir dowlaha wasaaradda amniga maxamuud cali xagaa ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay uga mahad celinaya wasiirad khadiija dadaalka joogtada ah ee ay hayso hadh iyo habeen aanay u nasan sidii ay qarankan soomaaliyeed dib lagihiisa iskugu taagi lahaa oo ay haweenka soomaaliyeedna lafdhabar yihiin haweenka soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynaynaa toddobaadka haweenka soomaaliyeed ee ahaa halkudhigiisu garawaaga guryihiinna ka soo saara garawaaga inaan guryaheenna ka soo saarna soo diyaaruma nihin garawaa inaan guryaheenna ka soo saarna soo diyaaruma nihin nin haween iyo ciyaal wataa ma jabo dowladnimada soomaaliyeed natiiriya lafdhabar baad u tihiin ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda haweenka marwe khadiijo maxamed diiriya ayaa iyadana dhankeeda hambalyo u dirtay dhammaan haweenka soomaaliyeed
waa maalintii shanaad ee bishii maarso toddobaadkii haweenka soomaaliyeed ee garanwaaga guryihiina ka soo saara iyo xuska maalinta haweenka adduunka kowda ilaa toddobada maanta waa maalintii shanaad dhammaan xoogaga ka soo qayb galay qaybaha kala duwan waa mahadsan yihiin waxaana si gaara ugu mahad celinaya wasiirka amniga iyo dhammaan taliyayaasha qaybaha booliska haramcad iyo xoogaga haweenka iyo baambeyda iyo kooxda heegan oo joogta nagala qayb qaato maryaladaan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
barakacayaasha ku nool deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose ayaa wajahaya xaalad nolol xumo oo aada u adag iyadoo maamulka deegaankaasina u dalbaday in loo gurmado waryahayaga gobolka shabeellada hoose ibraahim mayow ayaa faahfaahinaya
milaa sagaal bilooda habeen iyo maalin xanuuna idiloy saas eetaa dhardhaqooba aada kunkii aan soo gooya jikadaas ilmaha u saara
xaalad noollumo oo aad u liidata ayaa ka jirta halkan oo ah kaaman barakacyaal oo ku yaalla waaxyaha deegaanka la foole ee gobolka shabeellada hoose dadkan waxay ka soo barakaceen xaaladaha bani'aadanimo ee ka jira deegaanada gobollada koonfur galbeed soomaaliya muddo ku dhow sannad oo halkan ay joogaan weli ma helin gargaar bani'aadanimo maamulka deegaanka la foole oo ka duulaya in la ogaado baahiyaha dhabta ee halkan ka jira ayaa maanta kormeerkan ku yimid halkan oo ah kaaman barakacayaal oo ku yaalla waaxyaha deegaankan gudoomiyaha deegaanka la foole nuur ibraahim cusmaan nuur jiiley oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenkiisii arrimaha bulshada ayaa mid mid u wareystay dadkan oo halkan xaalad nolol xumo ku haysata ugu horreynna waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadkan barakacayaasha ah iyagoona faahfaahiyey nolosha dhabta ay halkan ku haysataa iyagoona dalbaday in gurmad degdeg ah oo bani'aadinimo lala soo gaaro nool kanal ku nool yahay baabuur haddii shidaal lagu shubo ma socon karaa shidaal way kan ya cunuga yar shakiirka iyo qofka waayeelka maanta sii ku nool ilaahba sii ku nool hooyd ma haysano herged ma haysano jiif xumana hayso cunto xumana hayso naagaha ini baxanaya derbiga aqaada naag oo ayadba kalsoonanay dhar u dhaq dhulka oo haaq waxaa dalbanaa inaa raashiin nala keeno horta kanaa na dilo kan intaa nala siiyo oo raashiin nala keeno oo bacyaal guryaalka saaran nala keeno intaasaa dalbana oo kaamkana caagna saddex kunaa gadanoonaa biyihii jiirgaan saddex kun maalinta barkiisa daalahaana biyila'aanaa la seexanaa intaasaa hadda dhib u qabnaa baahida biyo la'aan ana keenta iyo baahi marka markaan inta nimidna biyo waa layska hela laakiin baahiyaa jirta abilahay muslimkaana isaga dhex noolna maane waa xoogay adiga qoftii nagaroon waxbaa nagu soo riday waa iska noolnahay maana hadda nolol fiican mayso ta xalay waa iska waa nabadgalna laakiin subaxaan meelaan ku soofno ma leh oon wax ka cunno ma leh daawo raashin hadda dhar lahba anaagu haweentaas dhar ma haystaa rag iska dhaabolkiisi intaas u badan yihiin
wax al wixii oo adan isoo kastaa ayaa iska dalbaha hool waa rabaa wax la-una waa rabaa aqoomaha dugsa u rabaa wax aan la geey ma arko ma aqaan wax aan iska qabta dhibaatadeed ayaa i haysa waxaan ka rabnaa wixii oo maaragtay ilaahay uu wax u dhiibayo hadday dawlad tahay hadday tahay waxaa weeye dad oo macaawinaad loo soo dhiiba ay tahay intaas waxaan ka rabnaa inay noo dadaalaan baahida nagala dagaalaan baahi waa jirta ugu dambayn guddoomiyaha deegaanka la foole nuur ibraahim cusmaan ayaa hay-adaha deeqda bixiyey hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ka dalbaday in gurmad bani'aadinimo oo degdeg ah dadkan lala soo gaaro maadaama ay fooda nagu soo hayso bisha barakaysan ee ramadaan
codsiga aan rabno halkaan inaan ka dirno waxay tahay oo ugu horreeyo hay-adda maareynta musiibooyinka sidoo kale waxaan rabnaa inaan u dirno dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya barasabkeena gobolka shabeellada hoose mudane ibraahim aadan cali najax sidaas si lamid waxaan rabnaa inaan codsigeena halkaan ugu dirno wasiirka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane caruush sidaas si lamid waxaan rabnaa inaan u dirno codsigeena madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagrayn brime ministerka dalka xamse cabdi barre madaxweynaha jamhuuriyadda brofesor xasan sheekh maxamuud runtii deegaanku dadka qaxootiga ku nool in badan markii aad la sheekaysatid waqti dhow wax maysan imaanin dadkana waad dareemi kartaa dad baahiyo iyo maxaan ku yidhaahdaa ii sheeg dagaalada ka jira xitaa dalka qaybo ka mida ka soo qaxa jiro waxay miciinbadeen ay soo aadeen halkaan ay soo aadeen laakiin waxaan garawaya marka sababta hay-aduhu maxaan ku yidhahdaa halkaan ay u imaan waayeen meeshaan amnigaa ka jiro haddana ma yimaadaan hay-adaha sababta kaliftaan garawa waxaa kaloo jiro n g o yo aad u tiro badan oo deegaankan la foolo ka shaqeeyaa jiro marka laga reebo newway wax n g o kale oo maxaan ku yidhahdaa meeshan ka shaqeeyo oo dadkan masaakiinta tabaalaysan ee meelo kala duwan ka yimid sida baay iyo bokool iyo maxaan ku yidhahdaa shabeellada hoose safaro dheerdheer soo galay xoolihii ay haysteen ka dhammaadeen beerihii ay tacban jireen roob dartiis roob la-aanta darteed iyo waxaasoo dhan soo barakacay halkaan yimid hay-adda maarinta musiibooyinka wax badan fariinta waan u gudbinay kaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga ibraahim mayo u gudaan warka habeenaada caawa kala socoteen raadiyaha dalsane muqdisho waanaga intaa warkankiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel